الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق رمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام وأسأله العفو عن التغصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأفاضل الأخيار الصفوة الأماجد الأبرار ناظمك رحمة الله عليه وحاو قبقبين يا كتاب كيساه isaga oo ku gabagabaynaya tilmaan uu tilmaamayo qaabka uu kitaabkii ama nadmigii ama tixdii ay inoogu dhammaatay iyo alle subxaana wa tacaala xamdigiisa iyo mahadnaqiisii uu ku soo bilowday isaga oo haddana ku gabagabaynaya waxaana aynu ka bilaabaynaa beydka boqol iyo lixdan iyo sideed waana sidaynu soo tilmaannay boqol iyo toddobaatan iyo shan ama boqol iyo shan iyo toddobaatan bayd ayuu ka kooban yahay wuxuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayh waqad ataa dhab ahaane waa ku yimi alqowlu qowlkii waxa uu ku yimi iyo odhaahdii min qismati lmiiraathi dhaxalka qeybtiisa ku saabsanayd waxay ku timi calaa maa shi'naa sidii aynu doonnay ee aynu la damacsanayn ayay ku timi oo qaabkii aynu ugu talagallay ee dhaxalka qeybtiisa aynu odhaah ahaan ugu talagallay ayay u dhacday waqad dhab ahaane ataa waa ku yimi alqowlu qowlkii min qismati lmiiraathi dhaxalka qeybtiisa ku saabsanaa ee ku sugnaa calaamaakiibuu ku yimi shi'naa aynu doonnay id cille ee sababku wuxuu yahay bayannaa waynu caddaynay qaabkii dhaxalka ayaynu soo caddaynay calaa dariiqi ramsi dariiqa markaa soo koobidda odhaahda waaweyn hadalka lagu soo ururiyo iyo wal ishaarati farkufiiqa iyo tilmaanta ayaynu markaa ku soo ururinay oo aynu ku caddaynay mulakhasan xaaluu yahay mid lagu soo talkhiisiyey oo lagu soo ururiyey biawjasi alcibaara odhaah la arko iyo cibaaro la arko ka ugu kooban isaga oo lagu soo khulaaseeyey ayaa markaa uu inoogu yimi odhaahda ku saabsan dhaxalka qeybtiisu sidii aynu u baahnayn waalxamdu lilaahi mahad alle ayaa iska leh cala tamaami dhammaystiran uu inoo dhammaystirmay nadmigii alle isaga ayaa ku mahadsan xamdan waxaan mahadinayaa alle mahadin kahiiran badan oo tama taam ah oo bimacnaa taaman oo taam ah fi dawaami ay daa'iman yacni weligeedba taam ah wuxuu leeyahay alle subxaana wa tacaala mahad isaga ayaa iska leh cala tamaami ay calaa tamaami alkitaab kitaabka taam noqodkiisa iyo dhammaystirankiisa alle isagaa ku mahad leh xamdan baanan alle mahadinayaa mahadin kahiiran badan tamma taasiyoo taam ah fi dawaami jiritaanka iyo baaqi noqonshiyaha weligeedba taasi oo ah mid markaa fara badan oo taam ah as'aluhu alle waxaan weydiisanayaa alcafwa dhaafid baan weydiisanayaa can itaqsiiri uu iga dhaafo gaboodfal xaggii wixii ka ahaaday maadaama waxa weeyaan shay cilmiga la gudbinayo iyo arrin kastoo la qabanayaaba taqsiir iyo gaboodfal kama madhnaado adiyo jerow bani aadamku qabanaya as'aluhu alle waxaan weydiisanayaa alcafwa dhaafid can itaqsiir uu iga dhaafo gaboodfal wixii markaa xaggii ka ahaaday inuu alle iga dhaafo ayaan su'aalanayaa wa khayra maa alle waxaan kaloo weydiisanayaa khayra maa kii khayrkiisa na'mulu aan ku yidhi diilanayno filmasiiri noqodka iyo marjica maalinka qiyaame alle loo noqonayo ilayhi marjicukum jamiican kaasi alle waxaan weydiisanayaa noqodka isaga xaggiisa loo noqonayana khayr iyo wanaagga aan ku yidhi diilanayno ee naftu ay rajaynayso ayaan alle weydiisanayaa wa gafra maa kaana min adunuubi waxaan kaloo alle weydiisanayaa khafra dhaafid uu dhaafo maa kii kaana ahaaday min adunuubi dunuub wixii ahaaday dhaafitaankeeda ayaan markaa alle subxaanahu wa tacaala aan weydiisanayaa iyo wasatra baan alle weydiisanayaa inuu asturo oo uu qariyo maa kii shaana xumaaday oo min alcuyuubi ceeb ah wixii xumaaday ee ceeb ana alle inuu iga asturo oo uu ii xil qariyo ayaan alle subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa wa afdalu salaati ammaan ka ugu sharafta badan leh iyo wa tasliimi nabadgelyo ka ugu sharafta badan leh nabadgelin cala nebiyi nebi korkii ha ahaato almustafaa la doortay ee alkariimi sharafta lahaa ee deeqsiga ahaa korkiisa ha ahaato muxamedin ay calaa muxamedin muxamed korkii ha noqoto khayri lanaami kaasi muxamedkaasi oo ah khayri lanaami khalqiga ka ugu markaa khayr badan ah alcaaqibi ah ka waxa weeye nebiyada aan wax ka dambeeyaa jirin sida xadiiska saxiixaynkuba uu ku fasiray alcaaqib kaasi oo nebiyada ugu dambeeya oo nebi ka dambeeya oo soo fangelaya aanu jirin wa aalihi ehelkiisii korkiisa ha noqoto salaada iyo markaa tasliimtaasi alguri ee ifayey ee bimacnaa sharafta lahaa ee dhawil manaaqibi wanaagyaalka iyo sharafyaalka iyo waxa lagu faano halka ugu sarraysa u saaxiibka ahaa wa saxbihi saxaabadiisiina korkiisa ha ahaato salligaa iyo markaa tasliimtaasi saxaabadiisii alamaajidi sharafta ka maqaam gaadhay ee sharaf halka ugu sarraysa gaadhay ee al abraari baariyaasha ahaa ee asafwati xulka ahaa ee al akaabiri kuwa markaa sharafta iyo wanaagga halka waxa weeye u sarraysa ka gaadhay ee weyne iyo wanaag iyo sayidnimo loo nisbaynayo kuwaasi ahaaday al akhyaari akhyaarta ahaa marka intuba waa ammaan uu ammaanayo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii uuna tilmaamayo sifooyinkooda wax ka mid ah marka sheikhu raxmatullaahi calayhi kelimaadka ducada ah iyo cudurdaarka ah ee uu kaga cudur daaranayo kollay inay dhacayso wixii bani aadam soo gudbiyo inay gaboodfal iyo wuxuun yeeshaan uu ku ishaarayo ayuu kitaabkiisa ku gebagabeeyey isagoo alle mahaddiisana ku bilaabay iyo nebiga sala allahu alayh wasalam kusalligiisa iyo duco loo ducaynayo saxaabadiisa iyo kuwii raacayba sidaana ku gebagabeeyey markaynu intaa ka gudubno kitaabkii manduumatu raxbiya waynu soo gebagabaynay oo walilaahi alxamdu waaw inoo dhammaaday waxaynuna markaa ishaaraynaa ama aynu tilmaamaynaa kelimaad kooban oo iska baraarujin ah kuna saabsan cilmigan faraa'idkii aynu soo wadnay iyo kelimaad alkaaz ah oo ilaa laba hal xidhaalena waynu ku khatimi doonnaa oo isagana gabagaba ahaan aynu isleenahay maskaxda ha lagaga shaqaysiiyo haddii ay su'aala muuqdaanna fursaddooda waynu siin karnaa si aynu uga jawaabno u horrayn waxaynu leenahay fannigani ama cilmiga faraa'idka iyo dhaxalku hore waxaynu u soo ishaarnay inaanu ahayn sacbulmanaal wax gaadhistiisu ay adag tahay bal uu yahay sahlulmanaal wax gaadhistiisu ay fudud tahay khulaasadiisuna waxay noqonaysaa marka shuruudda iyo arkaanta oo uu runtii naadimku raxmatullaahi calayhi aanu u banbixin iyo abwaab kaleoo muhim ahaay oo uu ka tegey oo ay ka mid tahay baabkii raddiga oo raddiga baabka loo yaqaano iyo dawil arxaamta iyo waxa weeye qismatu tarikaat oo baabka ugu muhiimsan had iyo jeer faraa'idka ah oo sida wax loo qaybiyo ee dhaxalka loo qaybiyo laf ahaantiisa marka dambe xoolaha loo kala dhigdhigo waxba kamau ishaarin marka abwaab muhima baa ka maqan laakiin runtii abwaabta badankeeda si aada iyo aada u qiimo badan oo weliba nadmigiisuna salis aada iyo aada markaa u macaanuu yahay ayuu kusoo gudbiyey marka waxyaabaha iska dhiman meelo kale baa insha allahu tacaala bastintoodu ay noqon doontaa laakiin waxaynu tilmaamaynaa cilmigii faraa'idkii aynu soo marnay marka si loo eego waa kooban yahay si yar baa loo soo ururin karaa mar waxaa la eegayaa dadka wax dhaxlaya naadimku isagaa inoo tilmaamay oo toddobiyo toban bay ahaayeen waalwaarihuuna min arijaali cashara asmaa'uhu macruufatun mushtahira wakaalkaa inoogu soo tilmaamay raggu tobankaasay ahaayeen waalwaarisaatu min annisaa'i sabcu lam yucdi unhaa gayrahuna sharcu iyagana halkaa waa kii inoogu soo tilmaamay dumarkuna toddobay ahaayeen wuxuu kaloo inoo tilmaamay inta ehlu farad ah wuu inoo soo ishaaray oo inagii soo aragnay ragga siday u dhan yihiin wax ehlu farad asalahaan asal ahaan sagaal iyo labay ahaayeen oo zawjka iyo akhali umka ah aabbaha iyo awowguna mararka qaarkood bay noqonayeen ehlu farad dumarkuna siday u dhan yihiin ehlu farad bay ahaayeen wixii aan muctiqada ka ahayn casabadiina si wacan buu inoogu soo tilmaamay oo aynu usoo aragnay marka toddobiyo tobankii qof labadaa qaabuun bay wax ku dhexlayeen imaa eelu farad inay noqdaan imaa casaba inay noqdaan marmarka qaarkood oo ay wada kulmi karaanna way dhacaysa oo laga yaabo qofku eelu faradna inuu noqdo casabana noqdo siday isu markaa waxaynu kaloo kusoo khulaasaynay ehlu faradkii odhaah qura oo ahayd habaadabas inta jeer ay wax qaadanayaan khulaasadooda halkaasaynu ku soo marray dabtu dawi lfuruudi min baxri rajas khudhu murataban waqul habaadabas iyadana waynu soo aragnay casabadu qaabka isu reebreebaysayna waxbaynu ka soo aragnay marka toddoba-iyo tobankaa qof baabka xajbiga ayaa samaynaya qaabkay u kala hadhayaan usuushu usuul inay xijaabayso furuucdu furuuc inay xijaabayso xawaashida iyo furuucduna inay isxijaabayaan iyo dadku siday baabkaa nasiib ugu kala lahaayeen halkaasaynu kusoo aragnay intaa kadib waxaa loo gudbayay marka xajbiga la dhaafo dadkiina inta wax dhaxashiya intay wax ku qaataan aada barato dee inaad masaladii dhisto dhisidiina waa soo aragnay masaladii baad markiiba dhisaysaa taana waynu soo aragnay masaladii inay dadkii wax ka hadhaan iyo inay ku go'do iyo inay wax ka dhinmaan saddexdaa mid un bay ahayd hadday dadka ahlu faradka ah ku go'do oo cadli ay noqoto usuusha cadli noqonaysa waynu soo aragnay oo ay dhammaystaan khalaas casabadu waa dhacaya hadday wax ka soo hadhaanna oo ay dhammaysan waayaan ahlu faradkuna xadiiskii saxiixaynka alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliawla rajulin dakar casabadaa loo gudbinayo waanaynu soo aragnay qaabka loogu gudbinayo hadday ahlu faradka ka dhimanto oo iyaga laftooda ay ka dhimanto oo furuuddoodii wax ka mida ay xoolii ka waayaanna masalada waa la cawlayy oo cawl baa ku dhacay haddii waxa weeye masaladii oo ahlu faradkii wax ka tageen casaba loo waayana naadimku kama hadal waana waxa raddiga loo yaqaano naadimku kama hadal haddii ahlu faradkii xoolihii baaqi ka tagaan wax casaba ana haba yaraatee aanay jirin oo la waayo sidee loo gelayaa sida saxiixa ah raddin baa la samaynayaa oo ahlu faradkaa wixii aan labada zawjayn ka ahayn ayaa lagu celinayaa wixii aan labada zawjayn ka ahayn ayaa calaa qadri furuudihim raddi baa la yidhaahdaa oo dib loogu celiyaa taasina waa mid aanu naadimku inoo tilmaamin dadkaa wax dhexlayaa siday u dhan yihiinba haddii la waayana dawil arxaam baa la yidhaahdaa oo sida saxiixa ah toddobiyo tobanka qof ee wax dhexlayaba haddii la waayaan midh ka jirin ama sawjaynkaoo qura ay jiraan sawjaynka koodii joogaaba cidna waxba yeeli maayo haddii aan cidiba ka jirin ama sawjaynka oo qura ay joogaan dawil arxaamta ayaa marna wada yeelanaysa oo waa markaan cidiba ka joogin toddobiyo tobanka qof markay sawjaynka midkood joogana wuxuu isagu qaato mooyaane baaqiga kale dawil arxaamta xigaalka ah ayaa qaadanaysa wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaab illah iyo xadiiska nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam ee alkhaalu waarithun man laa waaritha lahu abtigu wuxuu dhaxlayaa cidda aan cid dhaxasho lahayn laakiin soomaali si aad u aragto dawil arxaam wax dhaxlaysa waa baciidun kula albucdi aad bay u fogta waayo soomaalidu qabiil qabiil bay isu taqaanaa abtirsiimada ilaah meel fog bay gaadhsiinaysaa qof ciduu yahayba aan la garanayn oo meeluu ka soo jeedaba aan la fahmayn yacni wuu adag yahay hadduu xitaa sifo aan sharci ahayn ku dhashana dee wuxuu ka mid yahay uun qoladaa gabadho ay tahay oo qof la garan waayo loodhanya cidnaba maaha yacni ma jirto isagana dhaxalkiisa sifo gaar ah ayaa loo dhigaayo oo ahlulcilmigu ay u habeeyaan waxba se iminka inaan u bambaxo ma doonayo hadday meyti badani iska daba dhimatana waa munaasakha oo waa meyti meyti dhaxashay waa meyti meyti dhaxashay iyaguna saddex qaybood ayay noqdaan hal qayb baanu kaga gaabsaday naadimku raxmatullaahi calayh oo ta ugu muhiimsanaa hadday noqoto irhigii lagu dhisayey taqdiirka iyo ixtiyaadka ee markaa dadkii laga shakisnaa sida hunfihii laga shakisnaa ma laba ma dhadigba ama xamligii laga shakisnaa nolol ma ku dhalan doonaa mise bakti buu kusoo dhici tiradiisuse maxay tahay noociisuse muxuu yahay kii nooca looga shakisnaa hadduu yahay iyo hadduu yahay kii la waayey intaba axkaamtooda wuu inoo soo sharaxa marka markaad baabka faraa'idka damacdo inaad khulaasayso ma cusla waa fudud yahay midna runtii waan ka cudur daaranayaa oo kolley marka waxa weeye dee cilmi la dhigayo siiba la duubayo wuxuu ku habboon yahay in dib loo jeegareeyo oo bal hadalku inaad halmaantay inaad meelaha qaarkood waxa weeye aada si kale u tidhi in dib loo jeegareeyo marka kolley taa hadiya jeer aad baan uga liitaa dabeecadna uma lihi oo kutubta ama cajaladaha la duubaya dib uma jeegareeyo marka wixii khalad ku dhaca waxaan jeclahay markaa wakti ay ahaataba in layla soo socodsiiyo si aan dib mar uun hadday ahaato aan ugu tasxiixiyo ama ciddii awooddaaba way tasxiixin karaysaa waayo had iyo jeer way dhib badan tahay odhahdii inaad si khaldan adoo si doonaya inaad si kale u tidhaahdo dabcina uma lihi inaan dib isu dhegaysto sidaasi bay u yaraatay duubitaankaana xitaa wax duubaya marka taa lafteedu waa cudurdaar dhibaatadiisa iska leh oo ay dhici karto hadalku si aad ugu tala gashay si aan ahayn ama aanad ku talagelin inaad tidhaahdo waxaa kaloo ii weheliya inta badan aniga oo masaa'ilka badankooda ka soo naqlinaya xifdi ahaan ama markaa waxa weeyaan aan kitaabka eeganayn oo masaa'ilka haaliban waxaa laga yaaba wakhtiyo badan inaan kurka uun ka keenayo ee aanan kitaabka ka eegayn dabadeedna laga yaabo mar haddaanay kitaabka hor yaalla ku qornayn ama aanad soo diyaarsan oo soo qorin masaa'ilka aad korka ka soo naqlinaysaa hadday doonto inay sideedii wax ka yara baydhaan marka runtii waan ka cudur daaranayaa wixii khalad dhaca waana uun qof waxa weeyaan cilmigiisu iska gaaban yahay gefkii uu geli jiray ayuunbay ka mid noqonaysaa waxaa kalean ishaari lahaa maalintii awowga iyo walaalaha aynu maraynay oo baabka iska hawsha badan leh baabkaasuu ahaa isaga laftiisuna ma sii cusla maraan tilmaamayay sheikhaas soomaaliyeed allah ha u naxariistee marka cali ibnu mu'min kitaabkiisa fatxu lkhawaamid limuriidi cilmi alfaraa'id oo awowga uu masaa'ilkiisa gaadhsiiyey isagoo ahlulcilmiga qaarkood ka soo naqlinaya calaa siiqati kiilana ku keenaya waxa waqiila waxaa la yidhi oo bacdu ahlilcilmi yidhahdeen uu leeyahay inuu boqol iyo shan iyo soddon suuro gaadhsiiyey oo aynu tilmaannay sagaal suuro inay tahay marka aan walaalaha iyo awowga wax ehlu faradahi wehelin boqol iyo lix iyo labaatanna ay ahayd markay ehlu farad weheliyaan marka aniga ayaa qultu kusii darsaday oo yidhi waxaynuba odhan karnaa suwartu dariiqadan uu mariyey lafteyda haddii la mariyo way ka badanaysaa intan uu tilmaamay marka boqol iyo afartan iyo toddoba ayaynu tilmaanona boqol iyo afartan iyo toddobaba waa la odhan karaya marka innagaan ka noqonayn oo sidaa ku saxnayn bihadihi bi hada atacbiir laakiin halkaa meel baa khalad kaga jira oo aynu khalad ka gelinay dib baa adigu laygaga baraarujiyey waxay noqonaysaa halkaynu khaladka ka gelinay boqol iyo afartan iyo toddobadaan sheegayay waxay ku gooni tahay oo tiradii aan isku dhufanaya marka loo eego ay ku gaar noqonaysaa waa markuu ahlu farad la jooga waayo koob iyo labaatan suuro ayaynu lixdii ehlu farad ee u imanayay awowga aynu ku dhufannay mase boqol iyo lix iyo labaatan noqoto markaasaynu nidhi halkaa uu kaga dhuftay lixda ehlu faradka ah ehlu faradka toddobaynu ka dhigi karnaa oo labada ayeeyo ee uu isa saaray ee uu lixda kaga dhigay ayaynu odhan karnaa waa toddoba ee labada ayeeyo kala qaad maadaama aanay mar kastaba wada joogin ay dhici karto mid ka mid ahi inay joogto marka koob iyo labaatan lagu dhuftay toddoba ayaa boqol iyo afartan iyo toddoba noqonaya marka meesha waxaynu ilownay sagaalkii gaarka ahaa ee markii hore aynu soo tilmaanay sagaalkii ahaa markaan ehlu farad la joogin sagaalkii suuro ee halkaa ka soo baxay aynu bartaasaynu kusoo bastinaye ayaynu marlabaadkii ilownay halkaynu korka kaga dari lahayn oo odhan lahayn boqol iyo afartan iyo toddoba loo geeyey sagaalkii suuro waa boqol iyo lix iyo konton halkaynu saa ka odhan lahayn oo odhan lahayn tiradaasay gaadhi kartaa ayaynaan ku darin marka taasina waa tambiih aan baraarujinayo intaa markaan ka gudbo bal hadda laba hal xidhaale aan soo gudbiyo oo aa madaxa kaga shaqaysiisaan oo waxoogaa balaa haddaad doontaan aan ku yaro wareerteena bal aan soo gudbiyo labada hal xidhaale ka hore waxaan ka dhiganayaa ka muqadime ahaan si aydaan isagu u fududaado aydaan ugu wareerin ayaan mid sahlan keenaya intaa kadibna ka yaro culus baan soo gudbinaya waxaynu leenahay ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan waxaa jira zawjaani akhadaa maalan hulutha maalin wa aakharaani hulutayhi waxay yidhaahdaan laba zawjaan laba isqaba ayaa xoolo la dhaxlayo waxay ka qaateen thuluskii laba kaloo isqabaana thuluthaankii kaley qaateen afartaa lababa gaar isu qabto ayaa dhaxalkii dhammaystay waa maal ay isugu yimaadeen afar lababa dhinac markaa nin iyo gabadhii ay u yihiin labana thulusulmaal bay qaateen labadii kalena thuluthaan bay qaateen masalada noocaasi a waxay noqonaysaa in markaa mayd dhinto maydkaasi labiyo dhadig kuu rababa ha noqdo labiyo dhadig kuu doonayo ha noqdo wuxuu ka tegayaa aabbihii iyo hooyadii aabbihii iyo hooyadii waa nin iyo gabadhii sow maaha mar haddaanay kala tegin waa aabbihii iyo hooyadii waa nin iyo gabadhii aabbihii iyo hooyadii iyo bintul ibni iyo ibnul ibni laba wiiloo uu lahaa ay kala dhaleen oo ilmaadeer ruma ah isna qaba waa bintul ibni iyo ibnul ibni isqaba maydku hadduu lab ahaana laba wiiloo uu lahaa ayaa midna inan ka tegey midina inan labaduba isaga waa u siman yihin oo waa bintul ibni iyo ibnul ibni laakiin laba nin baa kala dhalo labada carruura waa ilmaadeer ruma ilmaadeertu rum ahaayoo isguursatay wey dabeedna aabbaha iyo hooyada mid kastaaba waa likulli waaxidin minhuma sudus in kaana lahu walad oo iyaga mid kastaaba wuxuu leeyahay lix meelood meel ahaan lix meelood meel ahaan laba lix meelood ahaana de waa waa thulus sudus iyo sudus marka la isu geeyo waa thulus oo xoolaha saddex meelood meel ahaan wey labadaasi thulus bay qaateen thulusaankii soo hadhay labadii isku casaboobay ila ibnul ibnigu walaashii waa casabayn jiray inaadeertiina waa casabayn jiray eedadii oo ka sarraysaa markay dhacaysana waa casabayn jiray sidaasuu samayn jiray inaadeertii ruma ayay dhaxalkii isugu yimaadeen oo xaaskiisiina ah markaa thuluthaankiina labadooda ayaa lidakari mithlu xadil unhayeyni ku qaybsanaya marka haddii lagugu yidhaahdo war afar qof oo lababa gaar isu qabto oo labana xoolihii thulus qaateen labana thuluthaan taasaa looga jeedaa markaa taasi waa tii ayn iska fududayd ee halkaa iyada inoogu haya tana haddaba culus oo isku noqnoqonaysa dhowr wejina way ku timaadaa laakiin hal weji oo ka mida un baan keenaya laakiin dhowr weji oo marba si loo dhigaa baa jira waxa weeye waktiyo horena kolley waan filayaa burhaaniyadiina inaan ku tilmaamay iyadoo wejigan laftiisa ah malaa wejiga labaad kumaan keenin waxaynu leenahay nin caafimaad qaba ayaa nin buka u yimi waxa uu ku yidhi awsi waar dardaaran bal nin yow dardaaran wa adigan buko waad yaaban tahay maxaan kaa qoraaya aada ku dardaarmaysaa dabeedna wuxuu ku yidhi waxaad iga qorta ayaan ku leeyahay inamaa yarithunii ukhtaaka inamaa yarithunii zawjataaka wa bintaaka wa ukhtaaka wa camataaka wa khaalataaka hal midhiga gunud buu yidhi haddaan caawa dhinto dhaxalkayga toban dumara u hadhaya toban dumara cid kale ugu iman mayso tobankaa dumarey dhaxlayaa laba adigaa dhalay kaaga caafimaadka qabow labana waa xaasaskaaga labana waa walaaladaa waa walaaladii ruma labana waa eedooyinkaa ruma labana waa habaryaraha ruma tobankaa dumara baa ii hadhaya tobankaa dumaree ii hadhayaa waxa weeye laba adigaa qaba labana waa hablahaad dhashay labana waa walaalada labana waa eedooyinka labana waa habaryaraha waa tobankaa dumarka tobankiibana isaguu tiiriyey maaragta tobankiiba isaguu ku celiyey haddaan caawa dhinto intaas ay hadhaysa buuli markaa waxoogaa way isku noqnoqonaysaa way yaro inkaarantay laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo si yar oo hawl yaroo ba lagu fahmi karo haddii tacbiirku ii ansaxo inaan ku dayo ninkan caafimaadka qabaa ninkan caafimaadka qabaa ee ka buka la hadlaya ka buka wuxuu qabaa hooyadii iyo walaashii horta labadaa ay qabo yaanina qariib idinku noqonin haddaa baabkii nikaaxa yara ilowdaan iyo qaabkii wax loo jamcin jiray ama dumarka la guursadaa noocay ahaan jireen markiiba waa ka soo boodaysaa nin hooyadii iyo walaashiisao loo wada guursan karaa waa hawl yarta ninkan caafimaadka qabaa ninkan bukaa hooyadiina isagaa qaba walaashiina isagaa qaba horta labadaa yahay say ku kulmeen innagaa sheegi doona waa waa saxan tahay oo waa sharcan waa saxe labada hablood markaa labaduu leeyahay xaasaskaaga waa labadaadii xaas labaduu sheegaya waa hooyadii iyo walaashii kanna laba xaas bay u yihiin ka bukana waa hooyadii iyo walaashii labadan uu leeyahay waa labadaadii hablood ee aada dhashayna kan hooyadii buu ka dhalay so muayno ano hooyadii iyo walaashiiba isagaa qabaa hooyadii baa labada carruura u leh labada hablood markaa kan buka waa labadiisii waa laba hablood ay xagga hooye ka walaala yihiin wey ninkanaa dhalay laakiin xagga hooye ka walaalayihin waa kuwuu ku leeyahay labadaada habloodna way dhexlayaan uu leeyahay labadiisan hablood uu sheegayaa isna waa walaalihiisi hooye la soco markaa ninkii caafimaadka qabay imisaynu utiirinay hablihii dumarkii afar baynu isaga xaggiisa raacinay ma aragtaa laba uu qabo oo ninkan buka hooyadii iyo walaashii ah iyo laba uu dhalay oo islaanta ka dhalay afartaa isagaynu utiirin labadan uu sheegaye leeyahay ukhtaaka ukhtaaka uu leeyahay labadaa iyagana iyo xasuusnaada odaygii kan bukay dhalay odayga kan buka dhalaa ee aabbihii ah ee dhalay islaantan ninkan xanuunsanaya dhashay iyo gabadhay walaalaa yihiin maxay u yihiin isaga maxay u ahaan jireen berigii hore kan buka kan buka aabbihii kan buka islaanta dhashay iyo kan buka gabadhay walaalaa yihiin odayga maxay u yihiin miyaanay xaaskiisii gabadhiisii iyo inantiisii ahayn ile kan buka aabbihii weeyaane dee odaygii markuu arkay in gabadhiisii uu berigii hore furayna ninkani qabo oo hablaba u leedahay inantiisiina ninkani qabo odayga laftiisiina halkaa hawl buu ka galayoo kan inantiisii iyo gabadhiisiiba guursaday ayuu isna hooyadii guursaday xaggaa dib ugu celi odaygana waa reer isku noqnoqdee maaragtaa odaygiina wuxuu guursaday ka labadan qabay hooyadii isagana laba hablood bay u dhashay labadaa hablood ka buka waa walaaladii aabe ile aabihii baa dhalaya islaantaa kale ka dhalaya waa walaaladii aabe kan caafimaadka qabana waa walaaladii hooyo marka isagii isuma tiirinoo ma odhan walaaladae waar ukhtaaka buu kuyihi labada hablood ee aa walaalaa tihiin xagga hooyo uga niso isaga waa iska qarinayaa mogta isagana waa walaaladiisii aabe odaygaa dhalay kanna xagga hooye ka walaalayay afartan kale uu leeyahay labadaada eedo iyo labadaada habaryaroodna afartaba kanaa qaba kan xanuunsanayaa qaba waa afar xaas wey iyada lafteedu say ku iman doonto madaxiina qasaysaa laakiin waa waan iska soo ururinayna hadha waa baabkii muxaramaatu nisaaga dib ugu noqoteen haddaa doontaane hortuu tobanku noocaasay kusoo baxayaan haddaba aanin yar isdul taago cibaaraadka wax moodsiin kara ee dadku is odhan karo waxaan wadaadku caawa jamciyey maanta maxay ahaayeen aan isyara dul taago markaynu leenahay ninkan caafimaadka qabaa ninka buka hooyadiina isagaa qaba walaashiina isagaa qaba markaynu sidaa leenahay hooyada halkan ii dhig waa hooyadii oo waa caadiya waa la fahmaya walaasha aynu sheegaynaa ma aha tii ay iyadu dhashay maaha oo walaashii shaqiiqadda ahayd maaha tii li-umka ahaydna maaha tii xagga hooyana maaha gabadhani ma dhalin waa tii xagga aabe waa walaashii aabe halkaana waxaan min baab alfaa'ida tilmaamayaa ninku gabadha iyo aayadeed guur waa ku kulmin karaa biitifaaqi ahli lcilmi adna ishkaal kuma jiro gabadha aada qabto iyo aayadeed waad kulmin kartaa labadaba waad wada guursan kartaa waayo waxaa kaa xaaraamahi waa gabadhaada hooyadeed iyo ayeeyooyinkeed laakiin islaanta aayada ah ee sodogaagu uu qabo ee bahda kale ah waxba idinkama dhexeeyaan ilmaha ay wadato ee ay markaa cid kale kala timaadana inanka bahdani waa guursadaa oo waa la yaqaanaa ayadu gabadha ilmaha ay wadatay cid hore u dhashay aan aabbaha dhalin haddii waxa weeye aanay baabkaaba joogina ay tahay ninku inuu sodog dhowr bahood leh uu bahdan inan ka guursadana islaanta yaree sodogu qabee bahda kale ah maxramu ma aha isaga waxba kama dhexeeya hadduu hadhow dhinto waa kulmin karaa saxaabadana ilaa labo ka mid ahi way jirtay biasaanidin saxiixa oo labadaa kulmiyey oo gabadh iyo aayadeed wada qabay saxaabada lafteeda waa ku jireen marka markaan ku leeyahay labadaa isagaa wada qabaa dee labada wuu geeyaa waana ninkan hooyadii iyo walaashiisii aabbee bahda kale weeye labadaasuu ninkani isu keenay oo islaantiina isagaa guursaday taa yare kalena isagaa ku daray waana la kulmin karaa marka hortuu ninkan caafimaadka qabaa kan xanuunsanaya hooyadiina isagaa qaba walaashii aabbena isagaa qaba odaygii kan buu ka dhalayna waa ka kan caafimaadka qabee hawshan galay isna hooyadii guursaday labada hablood u dhashay labada habloodna waa walaalo aabe oo kan buka walaalihiisii aabe wey marka meeshii walaalo aabe imisaa jooga labada islaantani dhashay iyo kani tuu qabo saddex hablood oo walaalo aabe ah tobankan saddex hablood waa walaalo aabe midna waa hooyo oo waa kan buka hooyadii soo afar maa labana hooyadaasaa dhashayoo waa walaaladii hooyo marka walaaladu waa shan saddex xagga aabe ah iyo laba xagga hooyaa waa shan iyo hooyadii waa lix afartan labada eedee uu qabo iyo labada habaryaroodna waa xaasas iyaga laftoodu wejigay ku imanayaan si aanay isugu kaa dabarogin aan kuu tilmaamo waayo dee laba habaryarood baa la wada guursaday waxaad soonaysaa ma laba walaala ah baa la jamciyey dabeedna masaladu isku kaa dabarogaysa waxaad odhanaysaa sidee bay caqli u tahay ninka labadiisii habaryaroodee ruma in nin wada guursado caqliga ma gasha baad odhanaysaa markaa si aanad sidaa u odhanin aan kuu kala saaro waxa weeye ninkan caafimaadka qaba labada habaryarood ee rume ee uu leeyahay mid hooyadii waxa weeye waxay ka walaala yihiin xagga aabe hooyadii waxay ka walaala yihiin xagga aabe midna waxay ka walaala yihiin xagga hooyo hadday doonto soomaaliba maaha ummadaha kale mid un ka dhig reer yuruba ka dhig iyada hawayaan qof soomaali ah oo kaba soo qaad hadduu doono reer burco ah ayaa waxay walaala yihiin laba hablood inani waa soomaaliyeed reer burco ahoo dee aabihii baa dhalay oo bahdaa kale wey inanina waa inan reer yurub oo hooyadii ay hore u wadatay kan labadaa dumar ah gabadhaa reer yurub iyo gabadhaa soomaaliyeed lama wada jamcin karo oo hebel bay la wada walaala yihiin wax dhici kara maaha bal labadoodaa isguursan kari lahaa haddii ay yihiin midna nin midna gabadh ile walaalkaa walaashii waa kuu bannaantay inaad guursatee walaalkaa walaashii baabka nikaaxa marka la joogo walaalka oo bahdaas ah inanta ay xagga hooye ka walaala yihiina adigoo aydan waxba isu ahayn ee islaantu hore u wadatay ile alkaastii horena waa inagii kusoo marray halxidhaalayaashii hore dee in la guursadaa dhibaata kuma sugna waxba kuma jiraan walaalkaa un bay walaala yihiin adigu walaalo ma tiidi marka labada noocaasa buu jamcinayaa laakiin shaksigan ayay labadaba walaala yihiin labadaba eedooyin bay u yihiin isaga oo islaantu waxay leedahay taana xagga hooyaa markaa waxaanu ka walaalanay xagga aabe oo waa inan reer burcaa tanina haddii doonto waa reer yuruboo xagga hooyaanu ka walaalanay islaanta beri yurub ingiriis baaba ka dhaliya wax lamid ah waa qof muslim oo noocaas khalaas labadaasi waa labada habaryarood waa nooca labada eedana waa saasi leeg oo odayga aabe ah midna waxay ka walaalayeen xagga aabe oo waa isku qabiil midna dhinac kale ay ka walaala yihiin dabadeedna gabadha ay xaggaa ka walaalaa yihiin iyo tay xaggaa ka walaalaa yihiin in la jamciyaa laysa bimaanic laysa hunaaka maanic wax maanico halkaa ku sugani ma jiro marka afar tobanka la tilmaamaya waa tobankaa tobankiibana isagu u tiiriyey oo wuxuu yidhi war waxay dhexlaya labadaada xaaskowdhe labada xaasee uu sheegayaana waa hooyadii iyo walaashi aabe iyo labadaada hablood labada hablood ee uu sheegayaana waa walaashi waa walaalii xagga hooyo oo hooyadii baa la dhashay labadan hablood ee uu tilmaamay u leeyay bintaaka labadaada hablood waa ukhtaakana aabihii baa dhalay kana dhalay kan caafimaadka qaba hooyadii waa camataakana waa labadaa eedo ee midna xagga aabe ugu eedada tahay midna xagga hooyo ee kala jaadka aan isku qabiil ba ahayn khaalataakana waa saasi leeg dabeedna afartaasuu jamciyey kan xanuunsanaya waa afar xaas saddex hablood oo liab ah laba li'um ah iyo hooyo tobanku waa nooca tobankan aynu sarbeebaynaa waa nooca marka halxidhaale intaa ka badan lama qaadi karaya insha allahu taasa inta hore lagu daali doonaa intaasi baynu jecel lahay inaynu kusoo koobno ilaahayna subxaana wa tacaala wixii gefi inaga dhacay allah haynaga dhaafo ilaahayna haynagu anfaco cilmiga alla subxaana wa tacaala fii miisaani xasanaatina aan haynoo yeelo dhammaanteenba intaasi baan kusoo koobaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam